magaalada beledweyne ayaa lagu qabtay munaasabad ay ku qalinjibinayeen shan boqol iyo soddon arday oo baratay xirfadaha kala duwan ee farsamada gacanta sida kombiyuutarka cunto karinta islamarkaana ka aflaxay macadka himes oo kaashanayo wasaaradda shaqogelinta arrimaha bulshada dowlad goboleedka hirshabeelle waxaa ka qayb gala munaasabada galad maxamed warsamo iskuduwaha wasaaradda shaqogelinta arrimaha bulshada dowlad goboleedka hirshabeelle gudoomiyaha gobolka hiiraan cabdulaahi maalin sufurow iyo mas-uuliyiin ka tirsan hay-adda d r c iyo marti sharaf kale galad maxamed warsamo iskuduwaha wasaaradda shaqogelinta arrimaha bulshada dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa ka warmaya xirfadaha ay ardadan barteen iyo sida ay wasaaradda kusoo xulatay ardadan ardaydii dhammaysatay farsamada gacanta oo la barayay muddadii lixka bilood eeday iyo I would labadii like to bilood share the internship happiness and the, of the students who Sidaas are, awgeed- who are uh, waxaan ardaydii ugu talagalnay inay waxay soo barteen ama aqoontaay soo barteen inaan shahaadooyinkii ay xaq u lahaayeen la guddoonsiiyey maanta maadaama ay dhammaysteen we, we siddeedii are here bilood to hand ee over loogu talagalay a completion certificate to the students.
waxaan rabnaa marka qayb qaybaha ay soo bartay ardayda markii la soo xulayay qof kasta lama soo xulo baahiya loo soo qoray baahidaas loo soo qoray waxay ahaaday qofka inuusan awoodin waxbarashadii You start from the selection criteria and say we qofka have not inuusan selected awoodin inuu everybody.
meel kale uu ka shaqeeyo We have selected the Maadaama most sidaas ay vulnerable tahay, communities.
dhalinyarada and badankood communities ay of shaqo us la-aan yihiin who were not able to ayaan go waxaa to school.
go'aansanay Young people who inaan are not able to go ardaydii to la- school.
ama dhalinyaradii la baro farsamada gacanta So those youth oo qofkan hadda We have given the weligow opportunity to noloshiisa learn.
uu ku gabaro karo practical training, Marka school sidaas training, and awgeed- practical training.
maadaama loo baahan yahay afar boqol iyo soddon qofood waxaa samaynay shan boqol iyo soddon iyo sagaal qofood ayaa la soo qoray oo laga soo qoray afarta xaafadood ee ku kooban yahay magaalada beledweyne ama degmada beledweyne That's social, social.
gudoomiyaha gobolka hiiraan cabdulaahi maalin sufurow ayaa u mahadceliyey cid kasta oo ka qayb qaadatay ardadan in ay heerkan soo gaaraan faa'iidada barnaamijkan uu leeyahay wax development lagu sameeyo ama la horumariyo ama la diyaariyo waxa ugu wanaagsan waa bini aadamka beeraha iyo xoolaha iyo guryaha iyo magaalooyinka waxaa ka qiimo badan in bini aadamka la horumariyo wax la eh, geliyo la tabco eh, waqti la geliyo tacliin la geliyo marka waxaan leeyahay barnaamij laga qayb galo oo lagu farxo oo la soo ajiiyo barnaamijkii ugu qiimaha iyo qaayaha badnaa aan maanta taagannahay intii soo diyaarisay ee fikir iyo farsamo dhaqaalo iyo juhdi gelisana waxaan leenahay aad iyo aad aad u mahadsantihiin dhallinyarada iyo tiimka wax la baray dufcad kasta oo ay ka kooban yihiin iyo farsamo kastoo la baray iyagana waxaan leeyahay siddeeddaa bilood ee wakhtigiinna waxa aad geliseen inaad noloshiinna ku dabaqdaan ayaa intaasoo ee, qaybood iyo intaasoo dowladood iyo intaasoo ee, ee, ee, ee, ay isugu tageen inaad idinku noloshiinna maaraysaan in maalin kasta qofka wax la siiyo in la baro inuu wax isagu uu tabcado uu shaqaystaa ka fiican Ee, sida aan la soconno tacliinta aad ku qaateen galaaska wixii eh, ka dambeeyey shiraakaadkii ama hay-adihii ama eh, ganacsatadii bratic in la baro dadkan wakhti geliyey ee oggolaaday inay fariisiyaan ee iyaguna ay ka qayb qaataan waxbarashada dadkan bini'aadamka ah si ay noloshooda u maareeyaan iyagana waa u mahad celinaynaa waana mahadsantiinaan leenaha qaar ka mid a ardada ka qalinjibisay xirfadaha gacanta ayaa raadiyo beerlo u sheegay inay ku faraxsan yihiin heerka ay soo gaareen aada u faraxsana inaa qalin jabinayo aada u faraxsana inaa oo dham waa mahadsan tahay walaashay magacayga waa faadumo bashiir saciid een, dhigata iskuulka himis waxaa bartay maadada i c t kombyuutar waxaa dhiganaynaaday ilaa muddo siddeed bilood ah alxamdulilah ugu dambeyn maanta way noo soo gabagabowday oo waxaan soo sabarnaba waxaan soo gaarnay xilligii aan qaadanayna shahaadadeenna waana ku faraxsannahay boqolkiiba boqol ujeedka ardadan loo baray xirfadahan ayaa ah inay ka maarmaan tahriib si ay ugu shaqaystaan dalkooda hooyo maadaama xirfadaha la baray ay yihiin kuwo muhiim ah